beeralayda gobolka shabeellaha dhexe ayaa sanad kasta wajaha dhibaatooyin badan oo kaga yimaada dhinaca masiibooyinka dabiiciga ah sida fatahaadaha aafada anyaxa iyo abaaraha iyadoo hay-adaha ka shaqeeya arrimaha bini-aadanimada ay sheegaan in qeybo ka mid ah dadka ku nool dalka soomaaliya ay u baahan yihiin gargaar deg deg ah waxaana jira haataan in beeralayda qaar ay kasoo kabanayaan qeybo ka mid ah masiibooyinkaasi balse waxay u baahan yihiin maalgelin dhinac walba ah oo looga caawinayo sidii ay sare ugu qaadi lahaayeen tacabka beerahooda sida uu sheegayo guddoomiyaha tuulada mareerey ismaaciil macalin yunis tabcashada waxaan bilaabnay saddex isbuuc kahor waan makiinay beerihii oo anyaxa uu naga cunay iyo wixii biyaha naga gooyeenbo waa soo dhasheen hadday soo dhashteen waxaa naga sii cunay anyaxii wuxuu noo reebi waxa layidhaha boodoboodo koronkoro la yidhahdo noo reebi sisinka iyo digirta iyo galeyda wixii anaga cuneen beerahniyo sidii ayay noo dayayaan oo khasaare ayaa ka taagan ilaa wixii soo dhashay waan sii cunaa waxaan sii cunaa koronkoradii marka dhibkaas baa jiro wuxuu baabi'iyey adiga ilaa iyo marka beerihii baab laga khalbajiyo oo maalintii tacabka lagu soo lagu sii ribo waa ayaa ka saarmay ee haddii wixii soo dhashtaa maanyaxa uu sii cunaayo waa la sii wadi waayey qorshahan hadda wuxuu yahay anuu beer baan ku noolaan jirnay oo maaragteen wax kaloo hadda shaqo aan u hayna ma jirin oo tacabka inuu ahaa abkayn abuurkaanan kasoo gaarnay qaanuuniga tabartaafan ugu yar ilan beerta waxaa la joogaa fasalka saddexaad intay go-eyso oo la sii faraayo marka buufiskii iyo wixii iyo adduunyadii ama awdu haynaba makiinkaaba si xun ku helnaybo waxaan ka codsanaynaa inaa waxaas maaragtay anyaxaas gorongoradaas beeraha naga laynaayo inaa xoogaa daabano loo isticmaalo na siiyaan waxaa jira hay-ado badan oo saxmin ku sameeya xaaladaha deegaanada uu saameeyey anyaxa iyo fatahaadaha kuwaasi oo inta badan beeralayda ka caawiya agabka iyo qarashka beeraha